baxniintii cutubka toddoba iyo labaatanaad oo meesha allabariga waa inaad ka samaysaa qori qudhaca dherarkoodu shan dhundhun ha ahaado ballalkeeduna shan dhundhun oo meesha allabarigu afar geesood ha ahaado oo sarajooggeeduna saddex dhundhun ha ahaado oo afarteeda rukun waxaad u yeeshaa afar gees oo geesaheedu waa inay isku waslad la ahaadaan oo waa inaad naxaas ku dahaadhaa oo waa inaad u samaysaa weelal dambaska lagaga guro iyo majarafadaheeda iyo madiibadaheeda iyo mudacyadeeda iyo dabqaadyaasheeda oo alaabteeda oo dhan waxaad ka samaysaa naxaas oo waa inaad shabag naxaas ah u yeeshaa oo shabagga dushiisa waa inaad u yeeshaa afar sido oo naxaas ah oo ku taal afarta gees oo waxaad hoos dhigtaa qarka ku wareegsan meesha allabariga inuu shabaggu gaadho meesha allabariga kala badhkeeda oo meesha allabariga waa inaad u yeeshaa ula qudhac ah oo lagu qaado oo waxaad ku dahadhaa naxaas oo ulaheeda waa in sidooyinka laga geliyaa oo uluhu waa inay meesha allabariga labada dhinac kaga jiraan ha lagu qaadee oo waxaad iyada ka samaysaa looxyo sida sanduuq madhan oo kale oo sidii buurta lagugu tusay ha u sameeyeen oo waa inaad samaysaa barxadda taambuugga oo barxadda dhinaceeda koonfureed waxaad ka lalmisaa daah mare wanaagsan ah oo dherarkiisu yahay boqol dhundhun oo tiirarkiisuna waa inay ahaadaan labaatan iyo labaatan saldhig oo naxaas ah oo tiirarka qabsatooyinkooda iyo waxyaalaha laysugu wada xidhaa waa inay lacag ahaadaan oo sidaas oo kale waa inaad dhinaca waqooyina ka lalmisaa daah ah boqol dhundhun oo tiirarkiisuna ha ahaadeen labaatan iyo labaatan saldhig oo naxaas ah oo tiirarka qabsatooyinkooda iyo waxyaalaha laysugu wada xidhaana lacag ha ahaadeen oo barxadda dhinaca galbeed ballaadhkeeda waxaad ka lalmisaa daah konton dhundhun ah oo tiirarkiisu ha ahaadeen toban saldhigyadooduna toban oo barxadda dhinaca bane ballaadhkeedu waa inuu konton dhundhun ahaado oo iridda dhinaceeda waxaad ka lalmisaa daah shan iyo toban dhundhun ah tiirarkiisuna waa inay ahaadaan saddex saldhigyadooduna saddex oo dhinaca kalena waxaad ka lalmisaa daah shan iyo toban dhundhun ah tiirarkiisuna waa inay ahaadaan saddex saldhigyadooduna saddex oo barxadda iriddeeda waxaad u yeeshaa daah labaatan dhundhun ah oo ah buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan oo daabac laga sameeyey tiirarkiisu ha ahaadeen afar saldhigyadooduna afar oo tiirarka barxadda ku wareegsan oo dhan waa in lacag laysugu wada xidhaa oo qabsatooyinkooduna waa inay lacag ahaadaan saldhigyadooduna waa inay naxaas ahaadaan barxadda dherarkeedu waa inuu ahaado boqol dhundhun oo ballaadhkeeduna waa inuu meel walba u ahaado konton dhundhun sarajooggeeduna waa inuu ahaado shan dhundhun kana samee mare wanaagsan oo saldhigyadooduna ha ahaadeen naxaas oo alaabta taambuugga lagaga adeego oo dhan iyo musmaaradiisa oo dhan iyo barxadda musmaaradeeda oo dhanba waa inay naxaas wada ahaadaan oo waxaad reer binu israa'iil ku amartaa inay kuu keenaan saliid saafi ah oo saytuun laga tumay oo laambadda lagu shido si ay laambaddu had iyo goor u baxdo taambuugga shirka gudihiisa oo ku yaalla elxadhka dibaddiisa kuna hor yaalla maragga fiidka ilaa subaxda waa inay haaruun iyo wiilashiisu rabbiga hortiisa ku diyaariyaan laambadda oo wuxuu reer bani israa'iil u noqon doonaa qaynuun weligiis u jira ka'ab ka'ab